baawartun iyo safar dhanka dhulka ee kaseedo doonaan magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ku jarta xaalad adag kadib markii uuse fatahaad miilas ku suubi webiga shabeelle boqolaal shacabe iyo walibayo ku barakeena fatahaada webiga haanaso iyo hata ka nool magaalada banaanshe iyo oona haysata xaalad adag oo yeenka horeyta hoylaan iyo weliba hungurilaan gudoomiyaha hay-adda maareynta iyo masiibooyinka dowlada federaalk ee soomaaliya maxamuud macalin cabdulle ayaa faahfaahin gubi gargaarka qeybo uusan iska jaro islamarkaasi diilandari magaalada beledweyne halkan wasiir waxaan halkan u tahay wasiirka qorsheynta ayaa nala joogo oo nala sogootinayo alaabtii aan u dirayna dadkii fatahaadaha webiga shabeelle oo beledweyne bannaankeeda daadsan mudane wasiir waxaa halkan aan rabnaa inaan kuu sheegno inaan diyaarinnay raashin ka kooban noocyada kala gedisan konton gaari oo raashin ah ayaa barxaddan taagan oo bixi doonta haddii ilaha yidhaahdo waxaan rabaa inaan kuu sheego kontonkaa gaari raashinka ay kala wado oo runtii noociisi ka duwana iyo daawo ay wadaan waxay wadaan laba kun boqol iyo konton kiish oo bur ah saddex kun siddeed boqol iyo konton kartoon oo timir ah kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatan kartoon oo saliid ah afar boqol oo kartoon oo baasta ah laba kun afar boqol iyo konton kartoon oo fuul ah kun kartoon oo tamaato ah kun iyo afar boqol iyo konton kartoon oo tuuno ah ama mataqaanaa si loo yaqaano fiish ah kun iyo afar boqol iyo konton kiish oo qamadi ah kun iyo afar boqol iyo konton kiish oo bariis ah sagaashan kartoon oo daawo ah meesha daawo xumaa ka jirto lixdan iyo toddoba kartoon oo dhar ah mudane wasiir waxaan rabaa oo karantada inaan halkan kugu sheego ma dhib yaro konton baabuur iyo laba gaari oo gawaarida faaruq ah oo ilaalin laheeday oo haddii gaari ka hadlaabaahi kaalmay laheeday ayaan u diraynaa halkaan inta ka tagta ilaa beledweyne tegaysaa waxaan rabaa halkaan inaa uga mahad celiso hortaada uga mahad celiso dowladda walaalahanna ee imaaraadka oo runtii naga caawisay kaalmo ka geysatay gacan ka geysatay in raashinkan iyo dawadan iyo dharkaanu ay gaaraan magaalada beledweyne oo dhib weyn oo ka dhacay dhinaca kale wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan sheekh faarax ayaa dhaanshay ku hadlay gargaarka la deersay shacabka ka dhibaataysan magaalada beledweyne aad iyo aadaan adiga iyo bahda sodma oo dhan idinka mahad celinayaa waxaan aad iyo aad mataqaanaa ugu mahad celinayaa intii kaalin ka geysata oo dhan baabuurtan tirada badna ee horteenna iyo qaarkan gadaasheenna joogo ilaa ay dhinacyadeenna joogo oo safan oo diyaarka u ah in lagu qaado cuntadan saaran in lagu geeyo beledweyne ilaahay shacabka reer beledweyne ha badbaadiyo dhibaatadana allah ka saaro mar kasto wixii musiibo ah waa laga ducaystaa laakiin haddana mar kasta waxaan diyaar u nahay in dadkeenna iyo degaankeenna iyo dadkeenna shacabka soomaaliyeed khaasatan hadda meesha broblemka uu ka jiro beledweyne in loo gurmado ka wasaarad qorsheyn ahaan iyo sodma iyo wasaarado kaleentaba waxaa loo diray tiim oo assessment ah oo soo qiimaynayo tagay oo dhowr maalmood soo joogay oo guddoomiyaha iyo tiim kale ay ka mid ahaayeen xajmiga dhibka jiro beledweyne qof kasta waa ka dharagsan yahay magaalo badan magaalo dhan oo miriq beeshay oo biyihii wada gaareen meel kastaba ay gaareen boqolkiiba sagaashan iyo shan amaba ka badanba maanta dowladda mar kasta wixii tabarteeda ah waa la garab taagan tahay ilaa iyo baabuur intaan la ego kontan noocyadan baabuurtan waaweynka ah oo intaanoo cunto ah oo kala duwan oo bur leh oo daawo leh oo wax kasta leh in la geeyo aad iyo aad aan ugu dhiirigelina una dhehina waa mahadsantihiin